أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب تفسير العرايا هذا مثكني باب تفسير العرايا عرايا بيع الإله بيع العرايا تفسير كيسي أيوب بابيه waxaa halkan imaamu albukhaari raximah allahu tacaala uu inooga sheegi doonaa salafku inay isku khilaafeen waxa uu rukhseeyey nebigu maxay yihiin sala allahu calayhi wasalam riwaayaad badan waxaanu ku soo qaadannay wa rakhasa fi lcaraaya bayculcaraaya inuu rukhseeyey nebigeennu sala allahu calayhi wasalam waxaa jumhuuru lculamaa uu ka mid yahay imaamu shaafici raximah allahu tacaala ay ku fasireen horaan u soo qaadannay oo bayculcaraayuhu inuu yahay timir geedkii saaran oo weli aan bislaanin oo lagu iibinayo mid dhulka taalla oo soo go'day oo bislaatay weliba bishuruudin makhsuusa bishuruudin makhsuusa lagu kala iibsanayo waxaa shardiya fii maa duuna khamsati awsuq waa in nisaab aysan dhammayn waa shardi taasuu ku fasiray imaamu shaafici raximah allahu tacaala in badanna waan soo qaadannay waxaa jira markaa culimmada salafka oo imaam maalik uu ka mid yahay qolooyin si kale ku fasiraa jira sida imaamu maalik raximah allahu tacaala oo sida imaamu shaafici uu ku fasiray si aan ahayn ku fasiray qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala maalikun maalik wuxuu yidhi waa maaliku bnu anas alasbaxi imaamu daari lhijra alcariyatu cariyada xadiiska ku soo aroortay waa mufradkii caraaya cariyadu cariyada macnaha loola jeedo an yucriya rajulu ninku waa inuu u hibeeyo alrajula nin kale waa inuu u hibeeyo annakhlata ay thamara annakhlati geetimireed midhihiis midhahaas qaado waa inuu yidhaah geedka asagaa iskale ninka maaligaa midhahana nin kaleu siiyey midhahana nin kale ayuu u hibeeyey uma markii hibadaasu dhacday yata'addaa ninkii waahibka ahaa oo wax hibeeyey wuxuu ku dhibtoonaa bidukhuulihi dukhuuli lmawhiibi lahu ninkii wax loo hibeeyey soo gelitaankiisu ku dhibtoonaa waahibku calayhi calaa bustaanihi bustaankiisii maalin walba uu soo gelgelayo ilaa mirihiiyuu ka goosan lahaa geedkee mirihii uu u hibeeyey maalin walba beertiis uu soo gelayo ayaa waahibkii ku dhibtoonaa fa rukhisa lahu lilwaahib ninkii waahibka ahay oo wax hibeeyey marka waxaa loo ruksadeeyey an yashtariya inuu iibsado haa ay himaar waa midhihii uu hibeeyey oo ninka kale uu hibeeyey inuu ka iibsado minhu min almawhibi lahu shaksigii midhaha uu u hibeeyey inuu ka soo iibsadaa ooloo rukseeyey bitamrinna uu uga iibsado tamarkaas muxuu yahay waa bitamrin yaabis fi lardi timir mar hore soo go'day oo qallashay oo dhulka taalla saasaa loola jeedaa huu yidhi bayculcariyaha la sheegayo wa rakhasa fi lcaraaya oo axaadiista ku soo aroortay waa sidaasuu yidhi ruksadeed oo maxaa loola jeedaa imaam maalik raximah allahu tacaala bayculcaraayaha lagu sheegayo wuxuu yidhi macnaheedu waxaa weeye ninaa nin wuxuu u hibeynaa geedtimireed midhihiisa geedka ma hibeynayo waa midhaha bis midhihuu u hibeynaayo midhihii markuu u hibeeyo wuxuu ku dhibtoonaa ninkii oo maalin walba beertiisa soo gelgelay maalin walba beertiisa soo gelgelay oo kusoo laalaabanayo ayuu ku dhibtoonaa arrintaas markuu ku dhibtooday ayuu wuxuu rabaa ninkan dhibkiisa inuu iska difaaco marka midhihii wuxuu leeyahay aan ku siiyey iga iibso midhihii aan kuu hibeeyey iga iibso oo maxaan kaaga iibsadaa waxaa kaaga iibsataa timirtan dhulka taalla timirtan dhulka taalla iga iibso saasaa loola jeedaahu yidhi bayculcaraayaha bayculcaraayuhu marka waxaa weeye wuxuu khaas ku yahay nin shajaradiisii asagu iskale midhihiina nin kale u hibeeyey hibadaasna markaa ku dhibtooday ninkan oo beertii usoo gelgelaya oo maalin walba usoo gelgelaya daruura ahaana marka si dararkaas uu isaga difaaco ayaa sharcigu wuxuu u daruureeyey inuu ka iibsado midhaha ugana iibsado timir qallashay oo dhulka taalla marka bayculcaraayuhu taasuu khaas ku yahay uu leeyahay imaamu maalik raximahu allahu tacaala imaamu maalik marka raximahu allahu tacaala waxyaalaha lagu bushiyey waxaa ka mid ah tafsiirkiisa tafsiirka imaamu maalik uu bayulcaraayo sidaa ku fasiray waxaa la yidhi bayulcaraayaha axaadiista waxay ku soo arooreen fii maa duuna khamsati awsuqin wax khamsato awsuq ka yaroo nisaab aan gaadhin ayaa ruksadu ku soo aroortay hadde haddii ninkani uu wax hibeeyey markii hore hibaduna muxadad ma aha bayulcaraayihiina waa muxadad see isku qaadan karaana li ilaa ninkan markaad wax u hibaynayso waxaad dhici kartaa waxaan midhahan aad u hibaysay inay nisaab iyo ka badan ba yihiin nisaab iyo ka badan inaad u hibaysay ayaa dhici karta waxa hadhow aad kala wareegeysana oo nabigu salى اllahu عalayه wasalam uu rukseeyey waa fii maa duuna khamsati awsuqin marka see isku gelayaan waaba isdiidayaanba hibada muxadad ma aha oo qofku wuxuu rabuu hibayn karaa cadadkuu rabo ayuu hibayn karaa marka taasaa lagu bushiyey tafsiirka imaamu maalik raximah اllahu taعaalى qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu taعaalى wa qaala bnu idriisa wuxuu yidhi ibnu idriis culimmadu waxay isugu khilaafeen laba macnuu ilo jeedo sheekhu inuu ula jeedo cabdullaahi alawdi alkuufi waana midka xaafidka uu ku fasiray cabdullaahi alawdi alkuufi iyo inuu ula jeedo imaamu shaafici raximahu llahu tacaala moxamed ibnu idriis ashaafici inuu ula jeedo labadaba waa suurtagal xaafidku wuxuu ku leeyahay qowluhu wa qaala bnu idriis ilaa aakhirihi ibnu idriis haadaa rajaxa ibnu tiin wuxuu rajaxay annahu cabdullaahi alawdi alkuufi inuu yahay wa taradada ibnu badaalna uu ku shakiyo uu ku laabtay huma asubkiyu fii sharxi lmuhadab ayaa ku taraduday wajazama almiziyu imaamulmizi wuxuu gooyey fi tahdiib biannahu ashaaficiyu asagu saasuu jasmiyey imaamulmizi inuu shaafici yahay waladii fi lummi lishaaficiy umka shaafici waxaa ku sugan wadakarahu canhu lbayhaqina uu ka sheegay fi lmacrifa min dariiqi rabiici canhu qaala alcaraaya an yashtariya arajulu hamara الnakhlati faakhara bikharsihi min atamri bian yakhrusa inuu markaa qiyaaso arudab huma yuqadira uu qadaro kam yamqusu idaa yabisa markuu qalalo imisuu nusqaami karaa huma yashtariya uu soo iibsado bikharsihi tamran fain tafaraqaa qabla an yataqaabadaa fasada albaycu ilaa waa rabowi ataqaabud fi lmajlisa la rabaa majlis in lagu kala beelcaraaya wa qaala bnu idriis wuxuu yidhi cabdullaahi alawdi alkuufi alcariyatu cariyada cariyada waxaa la yidhaahuu yidhi waana madhabkii imaamu shaaficiba waafaqiya haddii lagu fasiro moxamed ibnu idriis ashaafici imaamkiina iyadana wuu qaadan karaaho madhabkiisu waa sidan wuxuu yidhi alcariyatu cariyadu laa takuunu cariyadu ma ahaato ilaa bilkayli beeg maahan beeggaasoo mina tamri timirta xaggeeda ka ahaaday timirta dhulka taal wey waxaa la beegayo tan geedka saaran waa qiyaas midka geedka saaran qiyaaso alcariyatu cariyadu wuxuu yidhi laa takuunu ma ahaato ilaa bilkayli beeg maahan beeggaasoo mina tamri timirta xaggeeda ka ahaaday yaddan biyaddin yaddan ay maqbuudatan xaal timirtaas la qaadanaayo biyaddin gacan lagu qaadanayo lagu qabdoonayo oo muxuu shardiyey imaamu shaafici raximahu llahu tacaala ataqaabud fi lmajlis timirtan dhulka taalana muxuu shardiyey in kayl lagu sameeyo tan geedka saaranna qiyaas lagu sameeyo kabacdina taqaabud uu dhaco oo meesha goobta lagula kala wareego saasuu ku fasiray alcariyatu laa takuunu ilaa bilkayl min atamri yaddan biyaddin walaa takuunu cariyaduna ma ahaato yidhi cariyadu ma ahaato bayulcaraayahu ma galo biljizaafi beeg la-aan oo midda dhulka taalla waa in xaqiiq ahaan loo beego midda dhulka taal waa in la beego beeg la-aan ma suurtogelayso yidhi saasuu ibnu idriis isaguna ku fasiray cariyada alcariyatu laa takuunu ilaa bilkayli min atamri yaddan biyaddin walaa takuunu biljizaaf wa mimaa iladii kii waxaa ka mida yuqawiihi qowlka ibnu idriis xoojinaya qowlka ibnu idriis waxyaalaha xoojinaya waxaa ka mid a qowlu sahli bni abi xahmata xadiiskii sahli bni abi xahma qowlkiisii uu yidhi bil awsuqi lmuwasaqati hiya cariyadu bil awsuqi awsuqay ahaatay waa jamcu wasqin awsuqdaasoo almuwasaqati ee la wasqiyeeyey oo la xisaabay haddii xisaabta awsuqda lagu xisaabayna waa taan soo marnayoo waa fii maa duuna khamsati awsuq fii maa duuna khamsati awsuq marka qowlkan la dhahayo wuxuu inay yihiin wax xisaaban inay yihiin laa takuunu ilaa bilkayl marka laleeyahay waxyaalaha xoojinaya waxaa ka mid a hadalkii sahli bni abi xahma uu yidhi hiya bilawsuqi almuwasaqa wasqiyaal waa la wasqiyeynayo wax xisaaban wa qaala bnu isxaaqa wuxuu yidhi waa saaxibu siira moxamed bnu isxaaq saaxibu siira fii xadiisihi wuxuu ku yidhi can naafic uu ka warinaya can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma kaanat alcaraaya caraayadu waxay ahaan jirtuu yidhi an yucriya rajulu ninku inuu hibeeyo waa cabdullahi bni cumar asna tafsiirkiisii cariyada ninku inuu hibeeyo arajula nin kale inuu u hibeeyo fii maalihi maalkiisa dhexdiisa annakhlata ay himaara annakhlati geetimirka mirihiisa inuu u hibeeyo waannaklatayni wa himaara nakhlatayn ama laba geetimir mirahoodii in nin kale nin kale u hibeeyo wa haadaa qariibun min tafsiiri alimaami maalik tafsiirkaas cabdullahi bni cumar wuxuu u dhow yahay tafsiirkii imaam maaligu u dhow yahay wa qaala yasiidasna wuxuu yidhi waa yasiid bnu haaruun can sufyaan bni xusein alwaasidi wuxuu yidhi isaguna uu ku fasiray caraayaha alcaraaya nakhlun waa geetimir wey nakhladaasoo kaanad ahay tuuhabu mid la hibeeyo ay himaaru nakhlina mar walbaba u qadaran mudaaf nakhlun himaaru nakhlin waa geetimirka mirihiisii mirahaasoo kaanad ahaatay tuuhabu lilmasaakiin masaakiinta in loo hibaynayo falaa yastadiicuuna ma awoodaan masaakiintu an yantadiruu bihaa inay sugtaan bihimaar miraha inay sugtaan bimacnaa ilaa an tas ilaa an yasiira rudabu tamran ilaa rudabku inta soo go-ow bislaado timir uu noqdo ma sugi karaan ewelna maxaa loo hibeeyey masaakiintii uu ku fasiray waxaa loo hibeeyey mirihii mirihii masaakiinta ma sugi karaan intay ka bislaanayaan oo timir caadi ay ka noqonayaan wuxuu yidhi marka fa rukhisa lahum masaakiintii waxaa loo ruksadeeyey an yabiicuuhaa inay mirihii gataan mirihii aysan sugi karin oo ilaa ay ka bislaadaan aysan sugi karin waxaa loo rugseeyey yidhi inay gataan bimaa shaa'uu min atamri bimaa iyo ladii kiina ay ku gataan shaa'uu ay doonaan oo min atamri timir ah wixii ay doonaan oo timira markaas ay ku iibsadaan oo dee timirta ay doonaan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa wax uun qiyaasan wey waa fii maa duuna khamsati awsuq wey fii maa duunati khamsati awsuq saasna waxaa ku fasiray sheekhan la yidhaaho sufyaan bnu xusein alwaasidina caraayaha saasuu ku fasiray oo isaguna markaa wuxuu u dhow yahay yacni tafsiirkii hadda aan soo marnayo imaam maalik ayuu u dhow yahay waa qariib min tafsiiri imaam maalik raximah اllahu tacaala qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaanaa muxamed محamed بن مqاtل الmrwزي wey marba hadduu ka qaadaya cبداللahi المباaرك xadaثnا محamed huوa محamed بن مqاtل المrwزي qال أخبرnا cبداللahi و cبداللahi بن مبارك المrwزي qال أخبرnا موسى بن عقبة هو المdني عن نافع عن iبن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رkص في الcرايا cراaيaha نبgu byع الcراaيaha waa رkseeyey صلى الله عليه وسلم أن تbاaca بkhrصhا in qiyaaskeedii lagu gado oo kaylan min kaylin beeg ah oo midda dhulka taalla waa la beegi midda geedka saaranna waa la qiyaasi saasuu rukseeyey nebigu sala allahu alayh wasalam qaala muuse bnu cuqba wuxuu yidhi walcaraayaa caraayaadu nakhalaatun ay himaaru nakhalaat waa geetimiryaalo midhahood wey nakhalaadkaasoo macluumaatun la og yahay ta'tiihaa nakhalaadkaasaad u imaaneen fatashtariihaa ay tashtarii himaarahaa ayaa loola jeeda fatashtariihaa geedka naftiisa ma iibsanayside waa mirihii wax la kala iibsanayo fatashtariihaa ay tashtarii himaarahaa miraheedaad iibsane maxaadna ku iibsane bitamrin macluumi lmiqdaar waa timir dhulka taalaad ku iibsane yani oo qadarkeeda iyada la og yahay si xaqiiqo ah qadarkeeda loo og yahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu bayci himaari qabla an yabduwa salaaxuhaa haadaa midkani baabu bayci himaari baabu xukmi bayci himaari miraha beecoodii beeca xukunkiisiiu u baab yahay mirahaasoo qabla an yabduwa salaaxuhaa salaaxu thamar miraha wanaaggoodu intuusan muuqanin ka hor ahaaday imaamu bukhaari raximah allahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa miraha ma la kala iibsan karaa qabla buduwi salaax intaysan bislaanaa loola jeedaa buduwi salaax mirihii intaysan bislaanin ma la kala iibsan karaa imaamu shaafici raximah اllahu tacaala iyo jumhuur اlculamaa waxay leeyihiin miruhu marba haddii bacda buduwi salaax ay yihiin qabla haddaysan ahayne bacda yihiin waaba bislaadeenba hadday bislaadeen bishardi اlqadci waa lagu iibsan karaa bishardi اlibqaa bishardi inay geedka igu baaqi noqdaan waa lagu iibsan karaa beec muطlaq waa lagu iibsan karaa bacda buduwi salaax hadday yihiin wax shuruuda loo xiri maayo bacda ilaa waaba bislaadeen oo iska soo gorow iska soo gorow laakiin masalada sheekhu isagu ka hadlayo waxaa weeye qabla an yabduwa salaaxuhaa xukunkeeduu ka hadlay mirihii intaysan bislaan miraha intaysan bislaan imaamu shaafici raximah allahu tacaala iyo jumhuurtu waxay leeyihiin beecoodu ma ansaxayo ilaa bishardi alqadci laba shardi u imaam shaafici u xiray miruhu intaysan bislaan baycid markuu ansaxayo bishardi alqadci wa bishardi an yakuuna muntafacan bihi bishardi markaad iibsanayso inaad tidhahdo bishardi inaan kaa goosanayo midhahan weli aan bislaanin weliba haddana markaad goosato an yakuuna muntafacan bihi midho lagu nafcin karo waa inay yihiin haddana ilaa maalkaagii inaad muqaabalayso waxaan nafci lahayn oo midhihii markaad guriga keento waxa cargaahoo aan la karsan karin oo aan la cuni karin meel aad geysana aysan jirin oo nafci aan lahayn ma ansaxayuu leeyahy imaamu shaafici raximah اllahu tacaala leannahu miro waxaa jira iyagoon weli bislaanin manaafic badan leh maalan hadda genleyd oo kale intaysan bislaanin manaafic badanay leedahay intay cargada tahay genleydii digirtii oo kale intaysan bislaanin waxaa loo yaqaanaa dhamacasaa loo yaqaanaa dhamacaso manaafic badanay leedahay sideedaa lagu karsadaa sideeda ayaa lagu karsadaa imaamu shaafici marka raximah اllahu tacaala wuxuu ku leeyahay dhamacasadaas iyo genleydaas intay xaquuqa la yidhaha iyadana intay xaquuqa tahay iyo waxaasoo dhan waa la kala iibsan karaa laakiin bishardi alqadci wa bishardi an yakuuna muntafacan waa inaad geedkana ka goosanayso markaad geedka ka soo goosatana waa inay nafci kuu yeelanayaan wax nafci kuule inay yihiin imaamu shaafici jumhuurtu saasay yidhaaheen qabla buduwi salaax haddii midhuhu ay yihiin labadaas shardi haddaan la haynin beecoodu ma ansaxaayo muxuu diidan yahay marka imaamu shaafici jumhuurtu waxay diidan yihiin beec mudlaqa qabla buduwi salaax bishardi alqadci iyadoon lagu kala iibsanaynin beec mudlaqa waxay leeyihin ma ansaxayo jumhuurta iyo imaamu shaafici raximah اllahu tacaala xaafidku marka raximah اllahu tacaala khilaaf dheer uu isagu soo guuriyo wuxuu yidhi qowluhu baabu bayci himaari qabla an yabduwa salaaxuhaa yabduu bigayri hamsin ay yadhar wاhimaar biاlmuhalata jamcu hamarati bitaxriiq wa hiya himaartu acamu waxay ka guda ballaaran tahay min arudab wagayrihi rudabkii khaas kuma aha digirtoon bislaanaa soo gelaysa mooskiion bislaanaa soo wixii oo dhan wey tii hadda aan soo marayna way ka duwan tahay qabla an yadduwa silaaxa himaarkan waxaa loola jeedaa mutlaqu himaar walam yajzim bukhaari ma uusan jasmin bixukmi اlmas'ala waa liquwati اlkhilaafi fiiha waayo khilaafkaa ballaaran oo xoog leh waqad ikhtulifa fii dalika waxaa laysku khilaafay calaa aqwaal faqiila waxaa la yidhi yabdulu muطlaqan miruhu haddaysan bislaan beecuba waa baatil wa huwa qowlu ibni abi leyla wاthawriyi wa wahima waxaa gefay man naqla اlijmaaca calى اlbuطlaan qoladii ijmaaca soo guurisoo tiri waxay culimmadu isku waafaqeen beecu inuu baadil yahay qofkaas ugu gefu yidhi sheekhu wa qiila waxaa la yidhi yajuusu muطlaqan waaba iska bannaan yahay qabla buduwi salaax walow shurida tabqiya haba la shardiyo midhuhu inay geedka kusii baaqi noqdaan wa huwa qowlu yaziid ibni abi xabiib wa wahima waxaa gifay man naqla alijmaaca fiihi aydan fii jawaazi albeyc wa qiila waxaa la yidhi waa madhabka imaamu shaafici qiilkan wa qiila waxaa la yidhi in shurida alqadcu lam yabdul haddii qadci la shardisto oo la yidhaha bishardi mirahayga inaan goosanayo ma burayo beec waa saxiix wa ilaa haddaan la shardin qadci badala waa buray wa huwa madhabkaasina waa qowlu shaafici iyo wa axmed waljumhuur wa riwaaya can maalikin wa qiila waxaa la yidhi yasixu waa ansaxa beecu miruhu intaysan bislaan beecooda waa ansixi in lam tushtarad haddaan la shardin atabqiya baaqiyeelidoo geedka lagu baaqilo haddaan la shardin wannahyu fiihi nahyiga ku soo aroorana maxmuulan waxaa lagu xambaaraa calaa bayci himaari mirihii oo la gaday qabla an tuujada aslan intaysanba soo dhalanba nahyiga dhan saasaa lagu xambaarahay leeyihin mirihii oon soo dhalan way waxa la diiday wa huwa qowlu akthar alxanafiya oo xanafiyadu siday nahyiga ku fasireen wa qiila waxaa la yidhi huwa calaa daahirihi nahyigu waa daahirkiisa laakin annahya fiihi litansiih nahyigaas laakiin waa karaahiyo karaahatu taxriim ma aha wa xadiidu zayd bni haabit almusadaru bihi lbaab xadiiska hadda baabka aan ku bilaabi doonana yadullu wuxuu tusinaa lilakhiir lilmadhab alakhiir wey oo muxuu yahay wa qiila huwa daahiri walaakin annahya fiihi litansiih saasuu tusinayo inuu bannaan yaalo karaahiyo karaahiya tansiih inay tahay karaahiyadu oo xaaraam uusan ahayn laakiin karaahiyo uu yahay waqad yuxmalu xadiiska in lagu xambaarana waa dhici kartaa cala haani qowlkii labaad naftiisa in lagu xambaaro waa dhici kartaahoo waa madhabkii imaam shaafici qowlka labaad waqiila in qudica alqadcu lam yabdul wa ilaa badala oo qowlu shaafici ahaa kaasna xadiiska naftiisa waa lagu xambaari karaa wadakara almusanifu wuxuu sheegay fi lbaabi arbacata axaadiis alawal xadiisu zayd bni haabit قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال الليث وحول هو الليث بن سعد المصري عن أبي زناد عبد الله بن ذكوان عن عروة بن زبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنساري من بني حارثة حال كمدية أنه يسوى حدث سهل كوه إنه أشاقي عروة بن زبير عن زيد بن ثابت إنه أشاقي قال إنه لزيد كان الناس ضدك وحي هنجرين كان الناس ضدك وحي هنجرين في عهد رسول الله حلق رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم dadku waxay a jireen yatabaayacuuna himaar mirahay kala iibsan jireen mirihii oo geedka ku yaalla ayay kala iibsan jireen fa idaa jadda naasu dadku markii ay ay goostaan mirahoodii mirihii geed ku yiil markay goosanayaan oo ay goostaan waxadara taqaadiihim gudashadoodiina ay xaadirto wakhtigii ninkana midhaha laga rabay inuu soo gooyo kana lacagtii laga rabay mushtarigiina lacagtii laga rabay markii la gaaro qaala almuftaacu ay ilmushtarii ninkii wax iibsadoo mushtarigaa wuxuu leeyahay innahu sha'nii asaabo hamara midhihii waxaa iiga asiibo iiga dhacay addumaanu madmadow war midhihii aan goostay waaba iiga madmadoobaadeen aafaa ku dhacday midhihii aad iga iibisay oo aan geedka ka gooyey aafaa iiga dhacday asaabahu midhihii waxaa asiibay maradun jiro midhihii waa jiradeen wax lagu intifaaci karo ma aha asaabahu midhihii waxaa asiibay qushaamun qallafsanaan qallafsanaantu maxay tahay waa timir midhihii markaad soo iibsato in midhihii wax dhadhanaba aysan yeelanayn xataa rudabkii uusan isku bedelaynin timir caadi uusan isku bedelaynin oo rudabnimo saxiixa xataa uusan noqonaynin waxa qallafsanay midhihii noqdana lama cuni karo caahaatun yaxtajuuna bihaa hiya taasi caahaatun waa musiibooyin musiibooyinkaas oo yaxtajuuna bihaa ay xujo ka dhiga jireen qoladii midhaha iibsatay midhihii on bislaan qoladii iibsatay saasay xujo ka dhiga jireen mid yidhaaha asaaba hamara damaan mid yidhaha asaabahu marad mid yidhaha asaabahu qushaam saas yidhaha faqaala rasuulu llahi wuxuu yidhi marka sala allahu alayh wasalam lamaa kahurat cindahu alkhusuumatu fii dalika fii dalika shani beecaas beecaas markii dooddu ku badatay rasuulka agtiisa sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi faimaa laa faimaa laa tatrukuu hada albeyca haddaadnan beecan ka tegayn waa beeca qabla guduwi salaax midhihii on bislaan yacni beeciisa haddaadnan ka tegayn ood ku madax adag tihiin falaa tatabaayacuu ha kala iibsanina xataa yabduwa salaaxu thamari midhaha wanaaggooda ilaa uu ka muuqdo ka bislaado oo qofkii uu xaqiiqsado wixii oo caaha in iyo musiibo in laga aamin yahay uu xaqiiqsado markaas ilaa laga gaaro ha kala iibsanina u yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam kalmashuurati wadaalika kaasi kalmashuurati waa ishaarid bimacna alishaara mashuuradaas oo yushiiru bihaa ishaaradaas uu nabigu ishaarayey sala allahu alayh wasalam oo inay iska daayaan beeca noocaasuu ishaarayey muxuu u ishaarayey likarati khusuumatihim liajli karati khusuumatihim dadkii wax kala iibsado qabla buduwi salaax wax kala iibsaday doodoodii farabadideeda darteed uu ishaarayay inay beeca iska daayaan haddii waxay ku leeyihiin a'immada sharxay kitaabkan kalmashuurati lafdigan ah waxay leeyihiin wa kaanat اlishaaraةu qabla الnahyi markan laleeyahay waa u ishaaray ishaaradu ilaa ma jesimsana warsaasa xoogaa idin roonaa lahayd w ishaaradu ishaaradan waxay ahaaday leeyihiin qabla الnahyi faqad jaaءa aljazmu fii axaadiid kahiira ishaaro wuxuu aaba ka wen yihiino jasmiyaaba yimid nahyi majzuumaa yimid axaadiis badan ku yimid laakiin ishaaradan culimmadu waxay leeyihiin waa qabla nahyi intuusan nahyigu soo aroorin oo qabla biduwi salaax beecaas intuusan nahyinoo nabigu kal mashuurati ay hawshu maraysay ishaaro amaa jasmi waxaa yimid fi axaadiid kaiira lagu jasmiyo qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala wa akhbaranii khaarijatu ibnu zaydin ibni haabit alansaariy wuxuu ii warramay waa axad alfuqahaaءi الsabca fi lmadiinati اlmunawara khaarija axad اlfuqahaaء الsabca wa akhbaranii khaarijat bnu zayd bni haabit ana zayd bna haabitin lam yakun saxaabigaasi ma ahayn yabiicu inuu gadayo himaara ardihi dhulkiisa midhihiisa ma gadi jirin xataa tadluca huraya ilaa ururtu ay ka soo dhalato xidhigaha hurayada la yidhaha ilaa ay ka soo dhashaan midhihiisa maba gedi jirin oo fayatabayana uu ka caddaado alasfaru midka jaallaha ahi minal axmari midka guduudan uu ka caddaado guduud iyo ay noqdaanoo midabku isku bedelo way ka bislaadaan maxaa loola jeedaa marka xataa tadluca huraya xiddigan maxaa ku xihay midhahan beycooda ulajeeddada waxa weeye saxaabigan oo la yidhaaho zayd bnu thaabit midhihiisa ma iibin jirin ilaa laga gaaro oo ay ka soo dhalato xiddigta la yidhaha huraya leannahu xiddigtan huraya waa majmuuco waaye hal xiddig ma aha waa majmuuca min annujuum dhowr xiddigood markaad fiiriso ishaada aragtideeda waa lix ama toddobo ay u egyihiin majmuucadaas laakiin culimmadu waxay leeyihiin bilxaqiiqa xiddigahaasi waa khamsu mi'ati najmin waa dadka bini aadamkao dhulka joogay u muuqdaan lix xiddigood ama toddoba xiddigood majmuuco sagiirahay kula muuqdaan laakiin waa khamsu mi'ati najmin laakiin intaan dhulka joogno furayuhu lixuu nala yahay ama wuxuu nala yahay toddoba xiddig oo keli ah laakiin xiddigahaasi waxay leeyihin waa shan boqol shan boqol wey hurayada xaqiiqadii marka hurayahan sababta saxaabigu uu ugu xiray beeca beertiisa waxaa weeye yacni hurayuhu wuxuu soo dhashaa markii la gaaro bishan la yidhaaho juun ayaa xiddigtaasi timaadaa waa bisha lixaad wey juun markii la gaaro markaasay xiddigahan yimaadaan xiddigaha hurayada la yidhaho markaas juun la gaaro waa kala guurkay xilliga kala guurkaoo waxaa laga baxay gugi roobabkiyaa dhammaaday maxaa la gelaa marka jiilaalkii wakhtigaa jiilaalkuna beeruhu waa bislaadaan marka macnaha saasaa loola jeedaaho lam yakun yabiicu himaara ardihi xataa tadluca huraya maxay ka dhigan tahay marka ilaa ay ka bislaadaan macnuhu waa sidaas ilaa miruhu ay ka bislaadaan ma gedi jirin saxaabigaas leanna waxaa weeye furayaha waa majmuuca min annujuumu waa xidigo majmuuca min annujuum waa sita aw sabca fii nadarina annaga nadariyadeenna markaan fiirino laakiin markii la fiiriyo xidigahan xaqiiqadooda waa khamsu mi'ati najmi waa shan boqol oo xidig wey aadayna uga fog yihiin oo xidigaha ugu fogay jiraan markii la yidhaaho dhulka cabirkiisa markii la yidhaaho aaday u fog yihiin liannahu sana daw-iya waxyaalaha adiga xidigaha lagu cabiro oo ay yidhaahaan sana daw-iya waa afar boqol iyo afartan oo sana daw-iyay jiraan waa cabirka xidigaha wey oo dhulka ay u jiraan afar boqol iyo afartan oo sana daw-iya sana daw-iya waa cabirka xidigaha dhulka ay u jiraan marka sana daw-iya ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye halkii daqiiqo oo sana daw-iya ka mid a xidiga iftiinkiisu wuxuu jaraa siddeed iyo toban milyuun oo kilomitr afar boqol iyo afartan sana daw-iya xisaab marka adigu halkii daqiiqo waa waxay ku cabiraan masaafaadka cerka ay ku cabiraan wey halkii daqiiqo waa siddeed iyo toban milyan oo kilomitr w xisaab marka maxaa noqonaya afar boqol iyo afartan yacni sana daw-iya oo dhulka ay u jiraan majmuucat nujuum huraya yaa xisaabkiisu noqon waxayna soo dhalanayaan bisha juun waxay soo dhashaan lixdeeda ama toddobadeeda imaanayaan hurayahaas waana xilliga jiilaalka uu bilaabanayo beerihii ay soo go-eenoo ay bislaanayaan xataa tadluca huraya fayatabayana alasfaru min alaxmar waa kala caddaana marka wixii bislaaday iyo waxaan bislaanin qaala alimaamu albukhariyu raximah allahu tacaala qaala abu cabdillahi albukhari wuxuu yidhi waa bukhaariga naftiisiiye warawaahu xadiiska waxaa kaloo wariyey caliyu bnu baxrin alraazi qaala xadahanaa xakaam waa xakaamu bnu salmin alraazi qaala xadahanaa cambasatu cambasatu bnu saciid alkuufi can zakariya huwa zakariya ibnu khaalid alraazi can abi zinaadi can curwata can sahlin can zaydin isnaadkiiaan ku dhacnay qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadahanaa cabdullahi bnu yuusuf watinisi qaala akhbaranaa malik can naafic can cabdillahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama nahaa can bayci himaari xataa yabduwa salaaxuhaa ilaa wanaaggeeda uu ka muuqdo yani ay ka bislaadaan waa nahiyey nebigu salى اllahu alayh wasalama miraha in la iibiyo nahal baayica walmubtaac labadaba labadaba nabigu waa nahiyey salى اllahu alيه wasalam qofkii baayic ahaa iyo mubtaacuna waa mushtarigii labadaba nabigu waa ka nahiyey salى اllahu alيه wasalam qala alimam الbukhari raximah اllahu tacaala xadaثana bnu muqaatil maxamed ibnu muqaatil wey mar hadduu cabdullahi ku xigsado labaduna waa marwasi xadaثna mحamed بن mqاtil الmarwزي qala akhbarana cabdالlahi وcabdالlahi الmubaarak almarwزي qaala akhbarana xumid الdawiil can anasi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam nahaa an tubaaca hamaraة الnakli xatىa taswa ilaa ay ka bislaato wey taswadu ilaa ay ka bislaato qaala abu cabdالlahi wاlbukhaarي yacni wuxuu ula jeedaa anas xadiiska anas wuxuu ula jeedaa xatىa taxmara ilaa ay ka gudato wey hamaradu miruhu ay ka gudurtaan قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن سليم بن حيان هو البصري قال حدثنا سعيد بن ميناه هو المكي قال سمعت جابر بن عبد الله والأنساري رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح إلى يكب صلاته وألفاظ إسكلا بدلان لكن معنوه ذم أمي ذي مرنا تسوى لقى عبرة مر تشقح لليه مر حتى تحمر لليه مر بسيوه faqiila waxaa la yidhi wamaa tushqixu maxayta qaala markaasuu yidhi saciid damiirka sida raajixa waxaan u celinaynaa saciid xadahanaa saciid ibnu minaagaas saciid ibnu minaa wey ninka wax fasiray qaala saciid wuxuu yidhi taxmaaru yaa loola jeedaa tushqixuda miruhu ay ka gududanaan wa tasfaaru ay jaallo ka noqonayaan wa yu'kalu minhaa laga cunayo min tilka himaar qaala alimaamu albukhaari raximah llahu tacala baabu bayci nakli qabla an yabduwa salaaxuha haadaa midkani baabu bayci nakli timirtii bimacna himaara loo soo qadari waa sida caynigu uu ku sharxay xaafid ulcayni wuxuu ku sharxay kitaabkiisa cumdaha ah in loola jeedo himaari nakli baabu bayci himaari nakli geed timirkii mirihiisii miraha beecintiisii u baab yahay qabla an yabduwa salaaxuhaa himaarkaas mirahaas wanaaggoodu intuusan muuqanin ka horna la beeciyo xukunkeedii u baab yahay oo marka cayniga raximahu اllahu tacaala isagu habkaa baabkan tarjamada isagu wuxuu sheegay inuu sheekhu u caqiday oo uga hadlayo midhaha iibkooda wuxuuna ku kala farqiyey tarjamadan iyo tarjamadii hore wuxuu yidhi tarjamadii hore caamay ahayd oo nakli iyada kuma qeydin bukhaari wuxuu yidhi baabu bayci himaariya noo ahayd nakli kuma uusan qeydin jamiicu himaara taa soo gelaayay marka mooskii xukunkiisa looga hadlayay tarjamadaas mirihii waxaa soo gelaya xataa timirtii aa soo gelaysa digirti wax walbaa soo gelaya laakiin tan wuxuu yidhi cayni waxay khaas ku tahay bayci nakh bayci himaari nakli bis labada tarjamuu saa u kala duway marka tan waxay khaas ku tahay baycu himaari nakli tarjamadii horena caamay ahayd oo baabu bayci himaari maxaa soo gelayay timirtii mooskii canabkii wax walba xukunkiisaa soo gelaya qabla an yabdu asalaa laakiin xaafidka si kale ku sharxay xaafidka wuxuu yidhi haadihi tarjama macquudatun waxaa loo xiray libayaani xukmi bayci lusuuli isagu saasuu ka dhigay oo inuu bukhaari u caqiday usuusha beecooda in laga hadla waa geedihii usuusha geedihii walatii qablahaana lixukmi bayci himaar geedaha iibkooda u caqiday cayniga marka isagu xaafidku uu diidan yahay kiu ku fasiro wuxuu leeyahay haadaa kalaamun faasidun hayru saxiixin xaafidku wuxuu ku fasiray wuxuu yidhi waa kalaam faasidu yidhi cayni hayru saxiix fafi tarjamati اluulaa lam yudkar inaklu tarjamada hore bukhaari laguma sheegin uu yidhi nakli liyashmala si uu u kulmiyo jamiica himaar mirahoo dhan si uu u kulmiyo wa hunaa halkana dakara bukhaari wuxuu sheegay u yidhi annakla wاlmuraadu hamaratuhu bukhaarina halkan nakli uu sheegay muraadka uu ka leeyahna waa midhaha ee geedka iibkiisa looga hadli maayo wuxuu yidhi cayni alam tara sow ma arkin xataa tashuwa xataa tashuwa xataa yashuwada waa riwaayad hadda noo soo socota xadiiska wa can inakli xataa yashuwa xataa yashuwa waxa bislaanaya soo ma aragti uri inay mirahii yihiin mirahii inay yihiin marka meesha waxa looga hadlay uu leeyahay caynigu waa midhaha wazahwi wuxuu yidhi cayni waa sifatu thamarati midhaha tilmaanteedaa zahwi la yidhaahu leeyahy marka isagu wuxuu diidan yahay in la yidhaha baabku wuxuu u caqidan yahay geedaha iibkoodii geedaha uma caqidan wuxuu u caqidan yuu leeyahay midhaha baabu bayci baabu bayci himaari nakli geed timreedka midhihiisii midhaha beeciisa xukunkiisa u baab yahay qabla an yabduwa salaaxuhaa wanaagooda intuusan muuqanin ka hor qaala imaamu الbukhaariي raximah اllahu taعaalى xadaثana caliy bn اlhaytm huwa اlbaqdaadi قال xdثna معل بن منصور هو البغداdي wa min شhuyوخ البخاaري لakiنahu rawى huna بwاasطة شhuyuukhda uu wax uga toos wax uga qaado wa ka mid yahaye laakiin halkan waasidu uga wariyey qaala xadaثna hushaym huwa hushaym بن bashير alwasidi صaaxiب التdliis qaala أخbarana xumayd xumayd طawيل xadaثna أنس بن mالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنhu نبgu slى الله عليه وسلم نahى عن byc ثمرةi xatى yبduوa صلاaxuha wa can inakhlina waa nahyi nebigu sala allahu calayhi wasalam taasi waxay yidhi can bayci hamari jamiici himaar wa can inakhlina can bayci hamari annakli geetimirka mirihiisa beeciisana waa diiday nebigu sala allahu calayhi wasalam xataa yashuwa ilaa hamarku uu ka bislaanayo qiila waxaa la yidhi wamaa yashu maxaa loola jeeda qaala wuxuu yidhi markaas anas waa tafsiirun min anas anasaa fasirayee yaxmaaru aw yasfaaru ayaa loola jeedaa inuu guduto ama jaallo noqdo qaala alimaamu albukhaariy raximah allahu tacaala baabun idaa baaca himaara qabla an yabduwa salaaxuhaa uma asaabatu caahatun fahuwa min albaayici baabun haadaa midkani baabun baabu idaa baaca himaara midhaha hadduu gado shaksigu qabla an yabduwa salaaxuhaa midhihii wanaaggoodii intaysan muuqan iyagoon weli bislaan qofku hadduu gado midhihii uma markuu gaday ka bacdi asaabathu almabiic waa hamarkii midhihii oo mabiica ahay caahatun musiiba ay asiibto musiiba ku dhacday midhihii midhihii uu gaday qabla buduwi salaax ayaa musiiba ku dhacday fa huwa midkaas mabiicaas musiibadu ku dhacday min albaayici min damaani lbaayici damaan ilbaayici ka mid tahay laa min damaani lmushtari damaan mushtari markaa la isagaa gaday qabla buduwi salaax qabla buduwi salaax isagaa gaday marka maalkiisiiyo hallaabay wey maalkiisiiyo hallaabay wey marka tarjamadan wuxuu ku leeyahay xaafidku raximah اllahu tacaala qowluhu baabun idaa baaca himaar janaxa albukhaariyu bukhaari wuxuu u leexday fii hadihi tarjama ilaa sixati اlbeyc beeci inuu saxiix yahay wain lam yabdu salaaxuhu oo markaa wuxuu ku khilaafay masaladii jumhuurta jumhuurtu waxay lahaayeen qabla buduwi salaax laa yasixu اlbaycu ilaa bishardi alqadci ilaa bishardi alqadci maahan asagu marka wuxuu ku tegey bukhaari ilaa sixati اlbeyc wain lam yabdu salaaxuhu salaaxu thamar iyosanba bislaan hadday doonaan laakinahu jacalahu wuxuu ka yeelay qabla salaax intaysan midhuhu bislaan min damaani lbaayici yuu ka dhigay hadday musiiba ku dhacdo midhihii musiiba hadday ku dhacday min damaan ilbaaci wa muqtadaahu sheekha hadalkiisa wuxuu keeni annahu idaa lam yafsud miruhu haddaysan fasaadin oo musiiba aysan ku dhicin falbaycu saxiixun waa sheekh imam bukhaari madhabkiisa baycinu saxiix noqonay wa huwa fii dalika mutaabicun bukhaari wuxuu ku raacay masalada lizuhriyi kamaa awrada canhu fii aakhiri اlbaab oo imaamu zuhriya isaguna sidaas oo kale qaba sida bukhaari uu ku tegey qaala alimaamu الbukhaariyu raximah اllahu taعaalى xadaثana cabdullahi bnu yuusuf watinisi qaala akhbarana malik can xumayd can anas ibni malik ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam nahaa can bayci himaari xataa tushiya ilaa ay ka bislaato waa nahiyey nebigu salى اllahu alيه wasalam faqiila lahu marka iyaga bukhaari iyo zuhri iyo waa tii khilaafaadka hore sheekhu usoo sheegay nahyigay waxay ku xambaarayaan makaraahiye inuu iska yahay beecuna saxiix yahay karaahiya isaga xambaarayaan qiila lahu wamaa tushii maxaa loola jeedaa qaala xataa taxmara ilaahay markaa anasaa lagu leeyay markaa qaala amar anas wuxuu yidhi xataa taxmaraa loola jeedaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh faqaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ara'ayta bal ka waran in manaca allaahu ilaahay hadduu manciyo ahamarata midhihii oo midhihii ay toosi waayaane fiicnaan waayaan bimacnaa xataa talifat midhihii haddii musiiba ku dhacday talfaan bal ka warran waa adiga qabla buduwi salaax gaday qabla buduwi salaax haddaad gaddo midhihii hadday talfaan see la yeeli bima maxay baa ya'khudu axadukum midkiin muxuu ku qaadanaa maala akhiih maxaad ku qaadatay maxaad ku xalaashaystay qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala wa qaala leytu waa mucallaq laa leyt asaga waxba kama warin bukhaariye وqاl lyث lyث بن سعد qاaل xdثnي يuنس يuنس بن يزيد الأyل عن iبن شhهاب زهري qاal iبن شhهاب wuxuu yihi waa kan maسaladii bukخhaaري uu ku raacay iبن شhهاب iبن شhهاب wuxuu yihi low أna rajuلا ibtaaca nin hadduu iibsado hamaran miro qabla an yabduwa صalaaxuhu hamarkaas wanaagiisu intuusan muuqanin ka hor hadduu nin iibsado ثuma asaabathu hamarka mirihii caahatun musiiba ay asiibto kaana maa iladikii asaaba maaguba hu hamarka asiibay calىa rabbihi ay saaxibi hamar ninkii miraha laga gaday korkiisay ahaatay u yidhi kaa dushiisay ahaatay alxisaab calayh calaa saaxibi thamar waa maaligii isaga lamaankiisa isaga dhiibayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala akhbaranii saalim ibnu cabdillaah laakiin isnaadka hadda uu soo gaabi maayoe waa zuhri waxaa dhahaya akhbaranii waa mutasil bizuhri zuhrigii mutasil ku yahayo zuhriyaa dhahaya qaala zuhri wuxuu yidhi akhbaranii saalim ibnu cabdillahi can ibni cumar radi allahu tacala canhuma أna rasuula اlahi salى الlahu عalيه wasalam qaal laa tatabaayacu hamarata xataa yabduwa salaaxuha walaa tabiicu hamara bitamri ha ku gadinina tamarkii geedka saarnay wa midihii geedka saarnaay bitamri timir dhulka taallo soo go'day ha ku gadinina ilaa bayculcaraayihi maahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu taعala baabu shiraaءi dacaami ilaa ajali haadaa midkani baabu xukmi shiraa'i dacaam dacaamka iibintiisii xukunkiisii ayuu u baab yahay ilaa ajalin ilaa muddo laga gaaro la iibiyo xukunkiisa u baabya baabkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa dacaamka ajal ma lagu gadi karaa oo muddo yacni qofkan waad ka iibisay wixii aad uga iibisay oo lacagtiiyo ma siinaysid waxaad leedahay bilka bacdi aan ku siin sanadka bacdi aan ku siin waa saxiix masaladan horeba waa usoo marnaba oo kitaabulbeyc bilowgiisa xadiiska naftiisaan kusoo marnay uu sheekhu noo sheegi doono qaala alimaamu albukhaariy raximah اllahu tacaala xadaثana cumar bnu xafs bni qiyaad هو الحوضي البصري قال حدثنا أبي وحفص بن غياث القاضي الكوفي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا وان شeegnay عnda إبراهيم إبراهيم النخعي الكوفي إبراهيم أgtiisaan الrhna ku sheegnay rhnta maسألada rhnta iyo xukunkeedii ayaan sheegnay شheekha agtiisa ku sheegnay الrhna rhn dhigashaan ku sheegnay شheekha agtiisii في السلفi rhnkaasoo في السلفi hormarinta ahaaday oo qofkii mثaلا yaعnي loo hormariyey mabiicii la siiyey in rahan laga qaato mabiiciyaa la siiyey rahana laga qaadanaa lacagtiina iska keenaa laleeyahy markaad keentaa rahanta lagu siinaa ka warranaa la yihi sheekhow fa qaala markaasu wuxuu yidhi ibraahimu nakhaci laa ba'sa bih birahni fi salaf rahnigaa salafka dhib ma lahan wey uma xadatanaa sheekhu wuxuu nooga sheegay can ilaswad waa abtigiise aswad ibnu yaziid alkuufigii wey can caishata radi allahu tacala canha ana nabiya sala allahu aleyh wasalam ishtaraa dacaaman min yahuudiyin ilaa ajalin farahanahu dircahu waan soo marray xadiiskaas qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacala baabun idaa araada bibayci tamrin bitamrin khayrin minhu baabun haadaa midkani baabun baabu idaa araada shaksu hadduu doono bayca tamrin hadduu doono timir iibinteedii hadduu doono bitamrin timir kalena uu ku iibinayo tamrigaasoo khayrin minhu tamriga kale ka khayr badan xukunku muxuu noqonaa masalada sheekhu meeshan uga hadlayana waxaa weeye laba timir oo xoogaa kala wanaagsan ma laysku gadi karaa hayadoo la kala badsanayo de taas may waa rabowi ribaa ka imanaysa kullul adcimana waa la mid timir khaas kuma aha beriis jajab uu galay oo jajaban sidaa loo jeclayn iyo beriis wanaagsan haddii la yidhaha beriiskii jajabka ahay laba loor iyo beriiskii wanaagsanaane hal loor hal laysqaabishiyo ha lagu kala iibsado waa ribo kullu madcuumaad oo dhanaa saasa madcuumaadkii nuquuddii iyo lacagihii waxo dhan saas qaala alimaam الbukhariي raximah اllahu tacala xadaثana qutaybatu qutaybata bnu saciid bnu jamil baqlani can malik can cabdilmajiid ibni suhayl ibni cabdiraxmaan ibni cabdiraxmaan ibn cawf wey cabdiraxman ibn cawf uu ka aftirsadaa sheekh axad alcasharati mubashariin biاljanna can saciid ibni اlmusayab can abi saciid اlkhudriy wa can abi hurayratana waa ka weri radi allahu tacala canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alيه wasalam istacmala rajulan ninuu madax uga dhigay nabigu salى allahu alيه wasalam calaa khaybara fajaaءa ninkii madaxda laga dhigo khaybaro madax looga dhigay hu nabigu wuxuu ula yimid salى allahu alيه wasalam bitamrin tamrigaasoo janiibin ee wanaagsan timir aad u fiican uu nabiga u keenay salى اllahu alيه wasalam faqaala rasuulu llahi wuxu uhi salى allahu alيه wasalam akullu tamri khaybara haakada oo timirta khaybaro ka baxda kulligeed ma saasay u wanaagsan tahay qaala ninkii wuxuu yidhi laa wallahi yaa rasuula allah saas uma wada wanaagsana inaa lana'khudu saaca hal suusaan qaadanaa halkaas suusoo min haada ay min aljaniib middan quruxda badan oo timirtan wanaagsan oo hal suus ka midaan waxaan ku iibsanaa bisaacayni laba suus oo middii xumeed ah saasaan beecaasaan samaynaa timir hal suus oo timir fiican ah iyo laba suus oo timir xuna ayaan isku kala gadannaa huu yidhi rasuulka ilah saasaan samaynaa wasaacayni laba suusna waxaan ku qaadanaa bialaati saddex suus faqaala rasuululah wuxu uhi sala allahu alيyh wasalam laa tafcal sidaa ha samayn waa ribo sidaa haddii la sameeyo ribo wey ha samayn bicil jamca midda liidata timirta liidata waxaad ku gadaa bidaraahim suuqa geysta lacag ku soo iibso uma markaa kabacdi lacagtaad ku soo iibsatay ibtac bidaraahimi janiiban lacagtii waxaad ku soo iibsataa timirta wanaagsan oo qorxoon saasaad ribada uga fakan kartaa buu yidhi nabigu sala allahu alيyh wasalam marka qof walboo doonaya ribo inuu ka fakadana saasuu samayn wixii radii ahay intuu laba loor oo beriis oo fiicani hal loor oo beriis oo xun uu isqaabishiin lahaa loorka liita asagu ha iibsado waxaad ku iibsato lacagta aad ku soo iibsatay beriis qorxoon ku iibi ribadii saasaad uga fakan kartaa qaala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala baabu man baaca naklan qad ubirad ow ardan masruucatan aw biijaaratin haadaa midkani baabu man shaksi ayuu u baab yahay baabu xukmi man shaksi xukunkiisa u baab yahay shaksigaasoo baaca naklan nakli iibiye geed timir maanta waxa la iibinayo waa geed timirkii waxaan soo maraynoo dhan waa timaartii ahayd xukunka timaartii la iibinayo ayaan ka hadlaynay hadda waxa la iibinayo waa geedka naftiisii wey baabu man baaca naklan geed timir qofkii iibiyey xukunkiisa u baab yahay nakhladaasoo qad ubirad ee la bacrimiyey ta'biiraa lagu sameeyey waa la bacrimiyey see loo bac bacriminta waxaa weeye waa dalciga dukuurta waxaa la dhex gelinaa dalciga inaadka geedaha biqudrati illahi waxay u qaybsamayaan rag iyo dhadigay u qaybsamayaan geedaha biqudrati illahi marka waxay samaynayaan geedkan timirta ah oo ragga ah fiiddiisaa la soo qaadi geedkan dhadiga ah fiiddiisaa la dilaacina waa la dhex gelina saasuu marka cajaa'ib ku dhala min cajaa'ibi qudrat illaahi subxaanahu wa tacaala ay ka mid tahay ta'biiray dhahaan marka ta'biir baabu man baaca naklan qofkii gada nakhladaasoo qad ubirad ee la bacrimiyey oo sidaas fiidda laysugu dhexgeliyay raggii iyo dumarkii laysku bacrimiyey qofkii gaday waa la ta'biiriyey ow amase ardanuu gaday ardadaasoo masruucatan ee la abuuray oo zarci caadiya ganley beriis digiir lagu abuuray ayuu gaday ow biijaaratin ow akhada ardan uu qaatay masruucatan la abuuray biijaaratin uu ku qaatay ardo masruucahu abuuran uu ijaartuu kireystay axkaamtaas ayaa baabku ka hadli doonaa axkaamta waxaa weeye ninkan maalan ninkan wuxuu ka iibiyey geed timir uu ka iibiyey geed timirkaas midhihiisana waa bacda ta'biir markii labadii fiidoodoo geedkii ragga ahaa fiiddiisii la soo qaaday oo geedkii dumarka ahaa fiiddiisii lagu bacrimiyey markaas kabacdi u beecuna dhacay bacda ta'biir ayuu beecu dhacay bacda ta'biir haddii beecu sidaas u dhacay waxaa loo kala qaadi labada nin maxay ku heshiiyeen miraha ma waxay ku heshiiyeen baayica inuu qaato mase miraha waxay ku heshiiyeen mushtarigu inuu qaato wixii shuruuda hadday galaan dhahaan miraha waxaa qaadanaya mushtariga geedka ilaa isagaa iibsaday mushtarigu oo qaatay mirahana ha ku darsado labadooda hadday saas ku iibsadaan falamru waadix waa saxiix hadday ku heshiiyaan baayicu miraho ha qaato mushtariguna geedkuu ewalba iibsaday geedka ha ku harana iyaduna waa waadix oo laga hadli maayo waxaa laga hadlaya maxiyin marka labadaas masale haddaan laga hadliyo laga hadli maayo haddii la heshiiyo oo lagu heshiiyo ninkan geedkan kaa iibsaday miraha ayaa yeelanaya miraha baayicii wuxuu yidhi miraha anaa qaadanayo adiguna geedka kale iga iibso ama waxaa lagu heshiiyey geedka iga iibso mirihiisana iska qaado haddii heshiisku sidaa u dhaco laga hadli maayo maxaa laga hadli marka haddii aan waxba lagu heshiin oo la idlaaqo beecii beecii haddii la idlaaqo oo mirihii qof kale aan la sheegin qofka lahaan doona haddaan la sheegin mirihiisee la yidhi markaasaa waxaa la fiirinaa midhahani qabla ta'biir miya mise waa bacda ta'biir midhahani qabla ta'biir miya mise waa bacda ta'biir wuxuu sheekhu tarjamaystana waxa weeye waa naklan qad ubirat bacda ta'biir wey masalada sheekhu uu tarjamaystay bacda ta'biir hadduu yahay bayciina la idlaaqay oon la kala sheegin midhuhu inuu mushtarigu qaadanayo ama baayic uu qaadanayo midhahaas waxaa iska qaadanaya fahiya lilbaayic asagaa ku dhibtooday asagaa bacrimiyey oo mushtarina wuxuu leeyahay geedka oo keligiisa haddii la kala aamusay wey wax shuruuda aan la kala xidhan oo mirihii aan laga hadlin wayo waxa sheekhu ka hadlayo haddii hadda ewel mirihii la yidhi baayaca yeelanayo mushtarigaa yeelanayo maba laga hadlayo laakiin haddii la kala aamusay waxaa weeye mirahuna ay joogaan qab bacda ta'biir ay joogaan fahiya lilbaayici fahimaari asagaa ta'biirka sameeye asagaa ku dhibtooday asagaa bacarimintan sameeyey baaw man baaca naklan qad ubirat la ta'biiriyey ow amase ardan uu iska gaday ardadaasu masruucatan ee la abuuray ardada masruucadana see la yeeleda ardada masruucada waa sidii hadda aan ku soo hadalnay oo kaleo waa zarci caadi ah beriisaa lagu abuuray genleyaa lagu abuuray zarcigan yar yarka ah oo caadiga ayaa lagu abuuray marka ninkii ardadaasay kala iibsadeen baayicii iyo mushtarigii zarcigan geedaha ku yaalla digirtan iyo genleyda geedahan ku yaallana waa laga aamusay haddii loo shardin lahaa lilbaayic fahiya lilbaayic haddii mushtari loo shardiyo fahiya lilmushtari laakiin masalada laga hadli maayo haddii la kala aamuso wey waxaa laga hadlaya haddii la kala aamuso haddii la kala aamuso fahiya lilbaayici waa sidii haddaan soo marnay oo kale baayica iskale haddii la kala aamuso wey ow biijaaratinna waa sidoo kale oo ninkanina ardu arda masruucatan ayuu akhadaha biijaaratin akhada ardan masruucatan biijaaratin ardo oo masruuco ah uu ninkan ka kireystay oo ka ijaartay waana zarciyaa ku yaalla beriisaa ku yaalla ganleyaa ku taalla digiraa ku taalla oo ninka ka ijaartay ardada hadduu ka ijaartay haddii la kala aamusay oo waxba aan midhaha la sheegin zarcigan midhaha uu dhalayo haddii la kala aamusay oo sidaasba loo kala aamusay fa zarcu lilmaaliki si masaailka haddaan soo marnoo kale ay raacayan zarcigaas waxaa yeelanaya maaliga ayaa yeelanaya ninkan ardada bis ayaad ijaarataa la leeyahy ardada le qaala alimaamu albukhari raximah allahu tacala qaala abu cabdillahi walbukhaari bukhaari wuxuu yidhi wa qaala lii ibraahim ibraahim wuxuu igu yidhi wa ibraahimu bnu muusa alraazi waa markuu mudaakare ku qaado sheekhu xadaanaa iyo markaas ma dhahayo wa qaala lii ibraahim markuu xadiiska mudaakare uga qaadow wa qaala lii ibraahim wuxuu igu yidhi ibraahim bnu muusa araazi akhbaranaa hishaam hishaama noo warramay waa hishaamkani hishaam ibnu yuusuf sancaani qowluhu wa qaala lii ibraahim yacni ibnu muusa araazi wa hishaam shaykhu huwa ibnu yuusuf sancaani waa saas wey hishaam ibnu yuusuf asancaani ilaa wuxuu ka qaaday ibnu jurayj ibnu jurayj uu ka qaaday taasaaba daliil weyn noogu filan ibnu jurayj wabnu jurayjin macmalu jaa canhumaa daka bnu yuusufa yukhasu fiihima labadaa lagu khasisay qaala akhbaranaa hishaam qaala akhbaranaa ibnu jurayj qaala samictu ibna abi muleyka cabdullahi bn abi muleyka taabicigii yukhbiru can naafic mawla ibni cumar ayumaa naklin biicat geetimireed kasta oo la gado nakhladaasoo qad ubirat ee la bacrimiyey oo lam yudkar aan la sheegin athamaru mirihiina aan la sheegin aan la sheegin maxaa loola jeedaa mirihii lam yudkar lilbaayic walaa lilmushtari bal biicat mutlaqan beyc mutlaq waa la kala aamusay mirihii looma shardin baayica mushtarigina looma shardin maba lasoo hadal qaadinba fi mirihii fathamaru miruhu liladii abaraha ninkii bacrimista iska leh waa maaligii baayiciw baayici ninkii bacrimistay ninkaasa iska leh wakadalika waxaa la mid a alcabdu addoonkiina waa la mid addoonkan maxaa loola jeedaa masalatu alcabdi ulajeedada laga leeyahay addoonaa la kala iibsaday addoonkii maaluu wataa saacaduu wataa dhar badanuu wataa koofiyuu wataa wax badanuu wataa waxyaalo badanaa ku raran isagii maal badanaa ku raran maalkaas yaa iska leh hadda haddii wax la shardisto waa gooni haddii la yidhahn addoonkanaan kaa iibiyey wixii maala oo asagu uu watana anaa iskale anoo baayaca waa nabad haddii saas lagu heshiiyo adoo mushtariya iskale hadii lagu heshiyana waa nabad laakiin masalada laga hadlaya hadii la kala aamuso wey waxaan o dhan haddii la kala aamuso wey beyc mutlaq la galo haddii la kala aamuso waa sidii masaa'ilka hadda aan soo marnaye falmaalu lilbaayici maalulcabdi lilbaayic haddii la kala aamuso baayaca iskale wakada alcabduna waa la mid walxarhu xarhigina waa la mid alxarhu bimacnaa azarciyaa loola jeeda waxbaa la kala iibsaday dhulaa la kala iibsaday dhul beereed oo abuuran oo zarci uu ku yaallo ayaa la kala iibsaday wax shuruudana mirihii lagama hadlinba markii dhulka la kala iibsanayo miraa ku yaalla zarci digir iyo waxbaa ku yaalla waxba lagama hadlinba haddaan waxba la kala hadlin waxa weeye fazarcu lilmaaliki waa baayici waa jamiicu lmasaa'il waa isku xugumun alcabdu waalxarhu waalnaklu waalardu almasruuca biijaara kulli isla mid samaa lahu naaficun haaulaa'i الhalaaثa uu u magacaabay samaa lahu libni mulayka libni abi mulayka ibni abi mulayka waxaa u magacaabay naaficunaa haaulaa'i kuwan u magacaabay kuwaasoo ahalaaثa saddexda ah saddexdan magac ibni abi mulayka waxaa u sheegay naafic saddexdan magac maxaa loola jeedaa waa aلhamar wاlcabdu wاlxarhu falaysat marfuuca ilىa rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam magacyadaas waxaa ku dhawaaqay nabigu ma ahayn salى allahu alيyh wasalama waa mawquufa calaa naafic mawquuf waay magacyadaas saddexdaas waxaa magacaabay naafic marka damiirka waxaan u celinaynaa ibnu abi mulayka waa sida xaafidka u celinaayo sidaasaa wanaagsan laakiin sharaxan kale oo isaga irshaadka si kale u celiyey ibnu jurayj uu sharaxa irshaad saariga ibnu jurayj uu celiyey laakiin waxaa wanaagsan sida xaafidka u celiyey waxaan u celinaynaa yacni ibnu abi mulayka samaa lahu licabdillaahi ibni abi mulayka naaficunaa u magacaabay haaulaa'i halaaث saddexdan oo loola jeedo aلhamar wاlcabdu wاlxarhu isagaa u magacaabay qaala اlimaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu bayci zarci bidacaami kaylan haadaa midkani baabu xukmi bayci zarci qaala الimaamu الbukhaariyu raximah اllahu taعala xadaثana cabdullahi bn yuusuf watinisi qaala akhbarana malik can naafic can cabdillahi bni cumar radي allahu tacaalى canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala man baaca naklan qofkii geetimiraad gada nakhladaasoo qad ubirat la bacrimiyey fatamaruhaa lilbaayici saanuba nabigu u caddeeyey salى اllahu alيه wasalam miraha baayic ilaa isagaa ku soo dadaalay oo bacrimiyey oo kusoo dhibtooday ilaa an yashtarida almubtaacu almushtari mubtaac bimacna almushtari ninka mushtariga inuu shardistay markii hore maahane oo yidhaha geedkan waa kaa iibsaday bishardi an yabqa athimaaru lii markaas laga hadli maayo taasna waadix mushtarigaa qaadanayo qaala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala baabu bayci zarci bidacaami kaylan haadaa midkani baabu xukmi bayci zarci zarciga beeciisii beecaa xukunkiisii u baab yahay bidacaamina lagu iibinayo zarciga zarci iyo dacaamaa laysku gadaa waa muxaaqaladii in badan aan soo mari jirnay bayculmuxaaqaladii aan soo mari jirnay waa xaaraam taas ma ansaxayo kaylan min kaylina lagu gado dacaamkan oo saafiga ah oo meesha asagu saafi ka oo sabuulki iyo wixii aan ku jirin asaga waa la beegaa kana sabuulkiiuu ku dhex jiraa ma la beegayo waa layska qiyaasi muxaaqala la yidhaha ma ansaxayo muxaaqala in badanna waa soo marnayo marka masaladan sheekhu uu ka hadlayo waa masaladaas masalatulmuxaaqalo weeyo waa zarcigii waa sabuulkii iyo wixii uu ku dhex jiraa kanina bannaankuu yaallaaho waxa weeye waa digir bannaanka iska taallaw kana waxa weeye sabuulkii uu ku dhex jiraa labadaasaa laysku iibinaa labadaas haddi ma ansaxayo in laysku iibinayo muxaaqaladii qaala alimaamu albukhariyu raximah llahu tacala xadaثana qutaybatu qutaybata bnu saciid bnu jamiil baqlaani qala xadaثana leith can naafic can ibni cumar radia allahu tacala canhuma qaal nahaa rasuulu llahi salى allahu alيyh wasalam can اlmusaabanati musaabanada maxaa loola jeedaa hiya an yabiica hamara xaa'idihi bimacnaa bustaanihi yaa loola jeedaa xaa'id waa beertiisa beertaa miraheedii inuu gado in kaana naklan hadduu yahay xaa'idku timir hadduu yahay geed timir hadduu yahay bitamrin waa inuu ku gado timir dhulka taalla kaylan min kaylina uu gado timirta dhulka taalla waa la beegi tan geedka saaranna waa la qiyaasa musaabanadii in badan aan soo mari jirnay bayolcaraaya bisaa laga soo reebay bayolcaraaya wa in kaana hadduu yahay hamarku miruhu karman hadduu cinab yahana an yabiicahu waa inuu gado cinabkii bizabiibin zabiibuu ku gadaa kaylan min kaylina uu gadi waa musaabana wey iyaduna wain kaana hadduu yahay hamarkii zarcan zarci hadduu yahana oo genley iyo beriis iyo waxa uu yahana an yabiicahu waa inuu gado zarcigii sabuulka ku dhex jiray bikayli dacaamin bimakiili dacaamin dacaam la beegay kayl waa masder oo bimacnaa ismu mafcuula bikayli dacaamin bimakiili dacaamin dacaam la beegay waa inuu kii sabuulka ku dhex jiray uu ku gado wanahaa can dalika kullihi kuli lmadkuur waxaasoo dhan muxaaqala ha noqdo musaabana ha noqdo waxaasoo dhan nabigu waa reebay sala allahu alayh wasalam oo riba ka imanayso haddii waxaan sabuulka ku dhex jira iyo mujaah waxaa ka imaanaya jahli aljahlu bilmiqdaar miqdaarkiyaa laga jaahil yahay waxa weeye miqdaarka haddii laga jaahil yahana ka xaqiiqati almufaadala iyadoo la kala badsaday oo xaqiiqo ah ay la mid noqonay qaala alimaam albukhariy raximah llahu tacaala baabu bayci nakli biaslihi haadaa midkani baabu bayci nakli baabu bayci himaari nakli geetimirka mirihiisii miraha beeciisii u baab yahay biaslihi maca aslihi lala gado markan waa mirihii macal geedkii ma laysku iibsan karaa waa saxiix wey beecaas in hadduu yidhaaho mirihii iyo geedki waxa dhan anaa isku iibsada hadduu yidhaah beec saxiixa قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر بعرمية نخلا بعرمية ثم باع أصلها أصل النخل وجيتكي أصلكي مريه مركو بعرمية ووحو اسكا قدي جيتكي وقدي فللذي أبركي بعرمية وحا أسقناضي ثمر النخل وبايعي بايعي مرها سيقا قادنا إلا أن يشترد المبتاع kii mushtariga inuu markii hore shardistay bishardi miruhu inay aniga ii baaqi noqdaan haddi markaas waa gooni asay u harayaan marka bukhaariga maxalushaahidka waxaa weeye ilaa an yashtarida almuftaacu ninkan mushtariga muxuu isku haystaa alaslu maca thimaar la wareegi marka labadii isku haystaa waa saxiix wey baycaas qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacaala baabu bayci lmukhaadarati hadaa midkani baabu xukmi bayci lmukhaadara beeca baycu lmukhaadaraha la yidhah mukhaadara mukhaadarada waxaa weeye waa cagaar iibin cagaar iibintii xukunkiisii ayuu u baabiyay cagaar iibinta ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa mufaacala min alkhudrati wاlmuraadu baycu thimaari wاlxubuub qabla an yabduwa salaaxuhaa leanna markaas waa caws camalay la midta waa khudra wax cagaar camal iska ah weeye marba haddaysan midhihii bislaan mukhaadara la yidhaha haddaysan bislaan beecooda ma ansaxayo ilaa shardiga aan soo marnay oo bishardi اlqaطci wa bishardi an yakuuna muntafacan bihi قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق ابن وهب هو الواسدي قال حدثنا عمر بن يونس واليمامي قال حدثني أبي ويونس ابن قاسم اليمامي قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة الأنساري عن أنس بن مالك أنه قال أنس وحيري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة بيع المحاقلة ومد الصبول كجرت يمد أن صبول كجرينو دول كتالو لسكو قدناي إن بدنا نصومرني يوال مخاضرة midii mukhaadaradi mukhaadaradi wixii maaragta ahay weli aan bislaanba wey oo cagaar cagaarka iska ahaa cargada iska ahaa wa bayci wlmulaamasati wa bayci lmulaamasatina baycmulaamasatna waan soo marnay walmunaabada kii laysku tuuray walmuzaabana ilaa bayclcaraaya laga soo ray muzaabanadana waan soo marnay قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر هو إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير المدني عن حميد هو الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر timirta midhaheedii midhaha beeciisii uu nahiyey nabigu sala allahu alay wasalam xataa yashuwa ilaa miruhu ay ka bislaadaan faqulnaa lianasin waxaan ku nidhi maa sahwuha maxaa loola jeedaa sahwigeeda midhaha sahwiga muxuu yahay qaala anas markaa wuxuu yidhi taxmaru wa tasfaru inay guduud noqoto jaallo noqoto wey ara'ayta ka warran wey waa anas hadalka ara'ayta ka warran in manaca allaahu athamara haddii ilaahay midhihii uu dido aafo ilaahay u keeno ka warran bima tastaxilu maala akhiika maxaad xalaal uga dhigana maalka walaalka maxaad xalaal uga dhigantay qaala alimaam albukhaariy raximah allahu tacaala baabu bayci ljumaari wa aklihi haadaa midkani baabu xukmi bayci ljumaari baycu jumaarka jumaarka waxaa weeye waa xayr timireedka xayr timireedka beeciisii beeca xukunkiisii u baab yahay wa aklihina waa u baab akli ljumaar xayr timireedka cunidiisii cunidaa xukunkeediina waa u baab imaam albukhaari raximah allahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa jumaarkan ma la beecin karaa ma la cuni karaa bukhaarigana waxaan u malayn markaan akrinaynay jumaarka inaan soo bandhignaba isagoo t v aan fiirsanay aan u malayn waxaa weeye salka oo geed timiraadka salkiisa salkaas inta qobka hore laga qaado oo mid labaad laga qaado oo mid saddexaad laga qaado ayaa dhuuxa waxaa ka soo baxaya wax cad oo xayr camal ah waa macaan keliya waa la cunaa cudurro badanna daawo u yahay marka kaasaa jumaar la yidhahdo jumaarkaas marka beeciisa waa saxiix waana la cuni karaa waa la cuni karaa xilliga nabiga la kala iibsan jiray salى اllahu alayh wasalam qaala alimaam اlbukhaariyu lannahu muntafaca wey wax walboo muntafaco xalaala waa la kala iibsan karaa muntafacna waa yahay xalaalna waa yahay waa la cunaa nafcina waa leeyahay qaala alimaam اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثana abulwaliid hishaam bn cabdilmelik addayaarisi qaala xadaثana abu cawaana wadax bn cabdillah lyashkuri can abi bishrin jacfar ibn abi waxshiyata albasriy عن مجاهد مجاهد بن جبر المفسر المكي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت وحنها عند النبي نبي أكتيس صلى الله عليه وسلم والحال هو النبي صلى الله عليه وسلم يأكل جمارا جمارك أسقع عنيا أي نبي لجوغي صلى الله عليه وسلم فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحويري من الشجر قيدها وحاكم ذا شجرة شجرة ذا سو كالرجل المؤمن منك مؤمن كأهلم وحديث كلام تنكو سمرني لا يسقط ورقها على مهد مدعان sida qofka muuminkaa maaragta ahay iimaankiisa uu qawiga yahay isbedel uusan ulahayn isaguna iimaankiisa uusan isbedelaynin oo munaafiqnimo iyo kufri uu isaga ilaalinayo fa aradtu markaasaan waxaan doonay an aquula inaan idhaa annakla weeye rasuulka ilaahay sala allahu alay wasalam geedkaas aad leedahay muuminku la mid yahay waa geedtimireedkaad ula jeedaa faidan ana anugu axdaثuhum aan ahay axdaثu اlqowm qoomka qofka ugu da'da yar aan ahay waa xishooday markaan xishooday qaala nabigu salى الlahu عalيه waslm wuxuu hi hiya nakla wixii qalbigayga ku jiray uu nabigu sheegay salى الlahu عalيه waslm waa nakladu qaala imam الbukhaarي raximah الlahu taعalى baabu man ajraa amra اlansaar calى ma yatacaarafuuna baynahum fi اlbuyuuci wاlijaara wاlwakayl wاlwasni wa sunanihim calى niyaatihim wa madaahibihim almashhuurati haadaa midkani baabu man baabu xukmi man shaksi xukunkiisii u baab yahay shaksigaasoo ajraa socodsiiyey amra alamsaari ay amra ahlilamsaari magaalooyinka ahalka degan ahalkaas amarkooda amarka hadda waxaa loola jeedaa bimacna sha'ni walxaal baabu xukmi man shaksi xukunkiis ayuu u baab yahay shaksigaasoo ajraa ku socodsiiyey amra alamsaari amra ahlilamsaari magaalooyinka ahalka degan ahalkaas sha'nigoodii ku socodsiiyey calaa maa iyo ladii kii ku socodsiiyey yatacaarafuuna ay isku yaqaanaan baynahum dhexdooda waxay isku yaqaanaan ku socodsiiyey filbuyuucina ay isugu yaqaanaan walijaarati ijaarka ay isugu yaqaanaan walkayli beega ay isugu yaqaanaan walwasni miisaanka ay isugu yaqaanaan wa sunanihim waddooyinkooda ay isugu yaqaanaan calaa niyaatihimna ku socodsiiyey calaa niyaatihim maxaa loola jeedaa bimacnaa calaa maqaasidihim maqaasidda alfaadda ay ula jeedaan ku socodsiiyey wa madaahibihimna ku socodsiiyey dadka magaalooyinka degan madaahibtooda ku socodsiiyey madaahibtaasoo almashhuurati ee la shuhreeyey baabkan ulajeeddada uu ka leeyahay imaamu albukhaari raximah allahu tacaala waxaa weeye waa maqsuudka uu ka leeyahay sideedaba haddii shaygan sharcigu uusan xadayn luqal carabiyana aysan xadayn xaggee loola laabtaa masaladaasi way wuxuu ka hadlay shaygan hadduusan sharcigu xadaynin luqal carabiyana aysan xadaynin xaggee lagu socodsiinayoo loola laaban marjiceedu waa curfu naas markaas curfu naas wey marjiceedu markaas waxaa loola laabanayo waa aلrujuuc ilى اlcurfi lianna alcurfa axad اlqawaacid axad اlqawaacid alkhamsa alatii yanbani calayha alfiqhu waa qawaacidka shanta ah oo fiqhiga islaamigu uu ku dhisan yahayba waa curfiga curfigaa ka mid a lianna curfiga masaa'il badanaa dib loogu celiya waxaa ka mid a xirzigaa ka mid a xirsulmithliga ayaa ka mid a xirsulmithliga tuugga marka la leeyahay alaabtani xirzigay ku jirtay iyadoo kaydaysan oo xirsi ku jirta ayuu tuuggu qaatay oo gacanta waa laga jaraa marka la leeyahay xirsi maxaa la yidhaha shay walba maxaa xirsi u ah shay walba waxaa xirsi u ah wixii beledkaas xirsi uu yaqaano oo kayd u ah alaab walba waa curfiga dadkaa la weydiina waxay xirsi iyagu u yaqaanaan waxaa la mid ah alqilatu waalkahra fi najaasati almacfuwi canha najaasada la cafinayo inay najaasadan hadday yar tahay waa macfi dhiiggii malaxdii wax yaroo maaragtaa soo gaaray waa macfi hadday kaiir tahana macfi ma aha see marka kaiirka iyo qilada yaa xaggee lagu xadaynaa waa curfiga dadka curfiga dadku haduu yidhaha waxan waa qaliil waa qaliil uu sharciguna leeyahy curfiga dadku haduu yidhaha waxan waa kaiir waa kaiir uu sharcigu isaguna leeyahy leanna curfiga wax badan uu sharcigu u ictimaado waxaa ka mid a masalatulxaydaa ka mid a masalatunifaasa ka mid a masaa'il badanoo curfiga sharcigu uu dib ugu celiyay masalatulxayd waxaa weeye haweenkiiya tatabuc lagu sameeyey waxaa la ogaaday hawanka markii tatabuc lagu sameeyey caadadooda iyo curfigooda inuu yahay xaydku inuusan ka badanayn khamsata cashar duhrigooda uusan ka badanayn khamsata cashar xaydku uusan ka yaraanayn yooman wa leyla sidoodiyaa curfigoodii marka lagula socodsiiyey mar laakiin bishardi dadka marka curfigooda lagu socodsiinayo waa shaygaas haddii sharciga curfiga uusan khilaafsanayn curfigu hadduusan khilaafsanayn amaa haddii magaalo dad degan ahlulmisr dad magaalo degan hadday caado iyo dhaqan ay ka dhigtaan wax sharciga islaamka si cad u khilaafsan ma lagu socodsiinayo waxaan waa markii xuduud xad looga waayo sharciga luqal carabiyana sharciga looga waayo markaasaa curfiga dib loogu celina sida masaa'ilkan hadda aanu sheegnay oo kale aa dib loogu celina amaa haddii buyuuc faasida ah ay dadkii ay caado ka dhigtaan oo maalan wixii dadkii ay caado ka dhigteen tusaale ahaan loor beriisa oo jajab uu ku jiro inay markaa laba loor oo beriis oo jajab uu ku jiro hal looroo beriisoo fiican magaalada dhaqan ay u yaalaan inay isku iibsadaan waa laba looroo beriisoo xun iyo hal looroo beriisoo fiicanay isku gataan curfigoodaa saas noqday ma lagu socodsiinaya kaasoo kale ma lagu socodsiinayo leanna midkan daabit sharciya ka yaalla waa rabowi rabowiga habka loola tacaamulayo iyo dhinaca loo kala iibsanayo sharcigu xuduudu kaleeyahy waa xadeeyey marka waxaan bukhaari ula jeeduu leeyahay baabu man ajraa amra alamsaar calaa maa yatacaarafuuna baynahum fi lbuyuuc waalijaara waalkayl waalwasni wa sunanihim calaa niyaatihim wa madaahibihim almashhuura waa haddii curfiga uusan khilaafsanayn sharciga sharciga hadduusan khilaafsanayn sidoodaa curfiga dadka ayaa loogu wada wey markaas haadaa midkani baabu xukmi man ajraa amra alamsaari amra ahli اlamsaar calaa maa yatacaarafuuna ku dureeriyey baynahum waxay isku yaqaanaan fi lbuyuuc beecyaalka waxay isku yaqaanaan ku dureeriyey walijaara waxay isku yaqaanaan ku dureeriyey walkaylu walasin waxay isku yaqaanaan ku dureeriyey wa sunanihim ku dureeriyey waddooyinkooda waxay isku yaqaanaan iyo dhaqankooda loola jeedaa sunnooyinka calaa niyaatihimna ku dureer ay calaa maqaasidihim waxay ula jeedaan ku dureeriyey wa madaahibihim almashhuura madaahibtoodii mashhuurkaha ku dureeriyey haddii sharcigu markaas isan waxaas o dhan khilaafimo qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala wa qaala shurayx shurayx alqaadi shurayx alqaadi makasa fi lqadaa sitiina caaman qaadinimada lixdan sano ku nagaadaa shurayx alqaadi wa qaala shurayx alqaadi wuxuu yidhi lilghazaaliina ay lilbaayiciina alghazla uu ula jeedaa dadkii ghazliga waa dunta lagu samaynayo dharka lagu samaynayo duntaas dadkii iibinayey dadkaasoo inta u soo dacwooday isqabsaday ayuu wuxuu ku yidhi sunnatukum dhaqankiinnii ayaa baynakum dhexdiinna ah ilaa wuxuu uga waayey waxay isku haystaan oo daabit sharciga uga waayey daabit sharciga markuu uga waayoy waxay isku haystaan wuxuu yidhi magaaladan curfiga ka degan maxay yihiin magaaladan curfiga ka degan waa saas saas curfigiinna ula laabta yidhi taas dadkaa la weydiy waxay curfigeeda daabit sharcigu ka waayey marka waxay isku haystaan markaasuu yidhi sunnatukum baynakum وqاaل cبدالوهاaبna wuxuu yihi cبدالوهاaب iبن cبدالمجيد الثقفي عن أyوب والسkhtiyاn عن محaمeد محaمeد بن سيrيn wuxuu yihi isaguna لاa بأس baas ma lahan الcaشhaرaة ay an tubaaca الcaشhaرaةu toban in lagu iibiyo بأxada caشhaرة toban in koob iyo toban lagu iibiyo baas ma lahan haddii curfiga beledku sidaa yahay ويأkhudu wuuna qaadanah u yihi للنفqaةi ribxan uu qaadanaa للنفqaةi لأجلi نفqة ay لأجلi maa أنفqa عalى الmaبيع wixii mabiica qarashka uga baxayna faa'iida u qaadana mabiica intaasaa iga baxdu le intaasoo ribxana waa kaa raba masaladan maxaa loola jeedaa moxamed ibnu siriin isaguna wuxuu yidhi haddii qolo ay dhaqan ka dhigtaan iyo curfi iyo caado alcasharatu biaxadda cashara waa beeca fuqahadu ay yidhaahaan bayculmuraabaxa bayculmuraabaxa muxuu leeyahay siiqadiisu ninkan wuxuu ku leeyahay bictuka bima shtaraytu shaygan waxaan kaaga iibiyey wixii anigu uu iigu fadhiyey ou iigu fadhiyey wa ribxi dirhamin likulli casharatin u fiirso bictuka bima shtaraytu wa ribxi dirhamin likulli cashara marka muxuu rabaa toban kasta wuxuu dul saartay hal dirham baycumuraabaxa la yidhaha haddii dadka dhaqankooda buyuucdooda sidaas yahay waa loo nabadgeli leannahu laa yukhaalifu sharca baycumuraabaxa wey ninkan faa'ida doon wey oo maalan ninkan alaabuu ninkan maalan ahaan u wataa markaasu wuxuu leeyahy alaabtan boqol dollar boqol dollaray aniga horta iigu fadhisaa laakiin maxaan kaa rabaa waxaan kaa rabaa casharo yacni boqolkaas dollar toban kasta oo dollar ka mida hal dollaraan rabaa oo faa'iide ah inuu ii saarnaado muxuu rabaa marka boqolkii dollar maxaa uga soo baxaya tobanaa uga soo baxaya marka oo faa'iide ah kaasaa markuu ula jeedaa laa ba'sa an tubaaca alcasharatu biaxadda cashara baycu lmuraabaxa la yidhaha haddii magaalada dhaqankoodu sidaas ay tahay lama diidaayo rabowina ma noqonayso ribo noqon mayso bayculmuraabaxa la yidhaha bayculmuraabaxa wuxuu yidhi moxamed ibnu siriin laa ba'sa baas ma laha alcasharatu biaxadda cashara an tubaaca alcasharatu toban in lagu gado biaxadda cashara bictuka bima shtaraytu wa ribxi dirhamin likulli casharaw casharo kastana dirhamaa ii saaran casharo kasta dirhamaa ii saaran see la yeeli marka casharo walba dirham hadduu saaran yahay dhar maalan hadday yihiin waxa beecaas lagu gadayo muraabaxada dhar hadday yihiin waxa lagu gadayo dharkii waxaa lasoo saaray doon ama markabaa lasoo saaray baqaarka dharku markay ku jireen ninaa xaaris ahayoo waardiinayey waa la soo canshuuray see la yidhi waxaasna wayaahudu ribxan oo faa'iidu u qaadanaa linafaqati liajli alinfaaq cala almabiic wixii mabiica uga baxay oo ku nafaqeeyana ribax waa kusii qaadan karaa oo wuxuu leeyahay hadde ujratulxaaris intaasaa iga baxday ujradii bahalka maaragta ahi ujratulkayaal ujratulwasaan miisaankii la soo saaray ujratulxamaal markabkii soo iibinayo intaasoo dhanna waxaan kaa rabaa inaad faa'iida isii dul saarto dabeec intaasi ku jira wa qaala الnabiyu nabigu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi lihindin hinde wuxuu ku yidhi waa hinda oo umu mucaawiya mucaawiyata bn abi sufyaan hooyadiisi wey saxaabiyaddaas wuxuu ku yidhi nabigu salى اllahu عalيه wasalam khudii maa yakfiiki wa waladaki bilmacruuf adiga iyo carruurtaada wixii kugu filan qaado bilmacruufna ku qaado bilcurfi wixii dadku ay maaragtaahay ku qaataanoo biil iyo adigii carruurtaada wixii curfigaas ku filan qaaduu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam ulajeeddada xadiisku u dheeraaye waxay ka sheegatay abi sufyaan oo ninkeedii ahaa ee waxay tihi waa shaxiix bakiil weeyo si fiican ima bilay markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi khudii maa yakfiiki wa waladaki bilmacruuf maalka guriga u yaal abu sufyaan adiga iyo carruurtaada wixii ku filan oo macruufka adoo ku qiyaas qaadanaya waad ka qaadan kartaa ilaa waa waajib asaga lagu leeyahay zawjkii lagu leeyahay hadduuse waajibkii gudan waayey maalkii guriga yiil waa ka qaadan kartaa laakiin bishardi alcurfi waa inaad curfiga raacdo curfiga waa inaad raacdo marka waa tii masaladii sheekhu noo sheegayo baabu man ajraa amra alamsaari calaa maa yatacaarafuun curfigu dib ugu celiyey uma xadidin nabigu sala allahu alayh wasalam wa qaala tacaala ilaahayna wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waman kaana faqiiran qofkii faqiir ahaaday waa maalkii agoonka qofkii hayey oo gacanta ku hayay oo ka shaqaynayey waman kaana faqiiran qofkii faqiir ahaaday falya'kul maalka agoonka ha cuno bilmacruufi ha ku cuno wixii curfiga biilka ugu filan curfiga iyo caadada waddankaas la joogo wixii biil ugu filan ha ka qaato maadaama agoonkii uu u xafidayo oo u xanaanaynayo oo ganacsi ugu samaynayo maalkiisii maalkiisii uu ganacsi ugu samaynayo ilaahayna marka muxuu dib ugu celiyey dadkii qofka faqiirka ah oo maalka agoonka ah u xanaanaynayo wuxuu ka qaadanayo bilcurfiya marjic looga dhiga asna curfi oo macruufkii ah falya'kul bilmacruuf ha ku cuno qال الإمام البخاري رحimه الله taعaلى واkتر الxasن waa xasن البصri ula jeeda xasن البصri wuxuu ka kiraystay min cabdاللahi بن mirdas cabdاللahi بن mirdas wuxuu ka kiraystay ximaaran dameer dameeru ninka dameero badan u lahaa uu kiraysan jiray cabdاللahi بن mirdas faqaala markaasuu wuxuu yidhi xasن البصri bikam imisanka aad iiga kirayn uu yidhi dameerkan imisan ku raaciy uu yidhi ood iiga kirayn qaala markaasuu cabdاللahi بن mirdas wuxuu yidhi bidaaniqayni daaniqayn laba daaniqaad iga kirayna laba daaniq ayaan kaaga kireeyey u yidhi laba daaniq ayaan kaaga kiraynay kullu daaniq waa sudusu dirham kullu daaniq waa lacagtii jajabka ayo xilliga hore taano aan dhihi jirnoo kale w taanada soo ma ahayn shilinkiioo lasii jejebiyey iyo kumigiioo lasii jejebiyey ahayd taanadu ahaan jirtay tanna waa dirhamkii oo lasii sarrifay oo lasii jejebiyey waa sudusu dirham kullu daaniq sudusu dirham waa dirhamkii lacagtii dirhamka ahaayoo shilinka ayo waxaa loo qaybinaya lix meelood lixdaas meelood hal meel ka mid a addaaniq la yidhaha hal meel ka mid a marka bidaaniqayni bidaaniqayni marka maxay noqone lixdii oo dirhamka oo si loo qaybiyey lix loo qaybiyey aan laba kaaga ijaaray arbacatu asdaasaa haraya marka dirhamkii maxay meeqaa ka hartay arbacatu asdaad afaraa ka hartay laba laba sudusna waa laga qaaday bidaaniqayni saasay noqonay marka faqaala wuxuu yidhi bikam imisaad iiga kirayn dameerka qaala markaasuu cabdullahi bn mirdaas wuxuu yidhi bidaaniqayni yaan kaaga kirayna laba daaniq farakibahu waa koray xasanulbisri xasanulbisri dameerkii waa koray uma jaa'a xasanulbisri maratan ukhraa mar kaluu haddana u yimid oo asagoo dameerkii raba haddana mar labaad in laga ijaaro faqaala xasanulbisri wuxuu yidhi alximaara alximaara bimacnaa haati alximaara ximaara dameerkii ii keen haddana mar kalaan rabaa inaan kaa ijaarto haddana dameerka farakibahu waa koray dameerkii waa iska koray xasanulbisri hadduu yahay walam yushaaridhu saaxibulximaarkii oo cabdullahi bn mirdaasna xasanulbisri shardi lama gelin ma weydiin waa imise markaan oo muxuu u weydiin waayey jaryan cala alcaadati asaabiqa curfigii hore ilaa dameerku marka curfi hore la iska ogaa soo maa curfigii hore isaga socdaa markaan dambe mau su-aalin xasanulbisri waa iska koray farakibahu waa iska koray walam yushaaridhu shardina lama gelin oo muxuu shardi oo geli waayey curfigii hore o ahaa bidaaniqayn jaryan cala alcaadati asaabiqa in dadka marka curfigoodu markaa loo daynayo oo maalan waxay la mid tahay gawaaridan muqdisho hadda xaafadaha kala tagta haddii markaa sicir barar iyo waxba uysan jirin haddii la yidhaha gaarigan shan kunaa lagu raaca haddii la yidhaha adigoon su-aalin aad iska fadhiisanay markaad degaysana shanta kun aad iska dhiibi bis jaryan cala alcaadati saabiqa ilaa curfi ayaa meeshan ka yiillay curfi ayaa meeshan ka yiillay haddii gawaarigu macruuf beledka uu ka yaho qiimihiisa uu ku faafsan yahay beledka oo macruuf layska yahay waa iska kori hadhowna shanta kun aad iska bixina bis maxay su-aalka weydiimaysa waa sidii oo kale farakibahu walam yushaaridhu markan dambe xasanulbisri shardi lama gelin fabacatha xasanulbisri ilayhi wuxuu u soo diray ninkii saaxiibulximaarka ah waa cabdullahi bni mirdaasi binisfi dirhamin uu usoo diray nisfu dirham ayuu usoo diray nisfu dirham haddee markii hore laba daaniquu ahaa laba daaniquu markan ku lahaa laba daaniq asagoo ku lahaayo daaniq saddexaad saddex daaniquu siiyey fazaada daaniqan cala alixsaani watafadul ixsaan iyo tafadul waa qofka muuminka sida laga rabo qofka muuminka sida laga rabo ixsaanu dirham wuxuu ugu ziyaadiyey daaniq kale ugu ziyaadiyey leannahu laba daaniq haddii lagu daro hal daaniq maxay noqonay nisfu dirhamu noqonay ilaa dirhamka dhan wuxuu ahaa halkii daaniqba sudusu dirhamu noo ahaa halkii daaniqba sudusu dirhamu noo noqonay saddex daaniq meeqa noqonayo nisfu dirham ay noo noqonayaan marka saasuu ula jeedaa qaala alimaamu albukhaariy raximah allahu tacaala xadaثna cabdاللahi بن yuسف وtinisi qal aخbarana malik can xumayd طawiil can anas ibn malik qaal xajama rasuul lahi xajama rasuul الlahi rasuulka ilaahay waxaa toobay salى الlahu عalيه wasalam abu dayba ayaa toobay addoon u ahaa abu dayba saxaabiga faamara lahu abu daybihi rasuulullahi rasuulka ilahi wuxuu amray salى الlahu عalيه wasalam bisaacin min tamrin hal suusoo timira hala siiyu yidhi ninkaan itoobay nebigu salى الlahu عalيه wasalam markaas maxalushaahidka bukhaari maxay tahay lam yusaawim walam yas'al nabigu lama gorgortamin mana su'aalin maxaa yeele curfiga dadka waxay tahay qofkii tooba hal suusaa meesha curfiga laga yaqaano in la siiyo qofka xajaamka nabigu marka meeqaad igu toobi iyo war aan heshiina iyo ma dhihin jaryan calaa curfi اlbeled beledka curfigiisu ku dureersaday faamara lahu rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam bisaacin min tamrin wa amara ahlahu addoonka ahalkiisiina nabigu wuxuu amray salى اllahu alيه wasalam an yukhafifuu canhu can اlcabdi addoonka inay ka fududeeyaan min kharaajihi wax soo saarkiisa ay ka fududeeyaan ilaa weli waxay kharaajku waxay dul saareen wixii aad soo saartaba boqol kiiba toban ama boqol kiiba labaatan aadna siinahay dhihi jireen xoogaa ka khafiifiya wuri nabigu sala allahu aleyh wasalam قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن الدكين قال حدثنا سفيان هو ثوري عن هشام هشام بن عروة ولجدا أبيه سهدنا كقاضي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هند وحيتر أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحي كتري إن أبا سفيان رجل شحيح ونم بخيلة فهل علي دوشي جناح دم بما أهدى أنا أخذ من, من ماله سرا الحديث هذا سو مرنيو مالكيسا سقر سودين أو قاطر قال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري خذي أنت وبنيك أدقي عرورتها وما شيء قاتل شيء قاتل يكفيك كوكفلا بالمعروف curfiga dadka wixii biil u ah qala imam الbuخarي raximah اllahu taعala xadaثna isxaaq isxaaq ibnu mansuurki isxaaq ibnu mansuur qala xadaثna ibnu numayr cabdullahi ibnu numayr qala akhbarana hishaam hishaam ibnu curw ula jeeda xa xa u taxwiil qala imam الbuخarي raximah اllahu taعala xadaثna moxamed ibnu salaam hu lbikandi qala samictu cuثmaan bna farqadin الbasriy qala samictu hishaam bna curwata yuxadiثu can abihi anahu aabuhu samica caaishaةa radي allahu taعala canha taquulu iyadoo dhahaysa umuna caaisha waman kaana haniyan aayaddaasay soo deliishay waman kaana ruuxii ahaaday haniyan qof hodana ahaaday oo maalka miskiinka agoonka aan u baahnayn falyastacfif ha dhowrsado oo maalka yatiimka yuusan isku cunin waman kaana qofkii ahaaday faqiiran faqiir ahaadana falya'kul maalkii agoonku ku shaqaynayay ha cuno bilmacruuf macruuf ha ku cuno unsilad waxaa la soo dejiyey tiri umna caaisha fii waali lyatiimi aayaddaas waxaa lagu soo dejiyey agoonka qofka waaliga u ah mutawali lyatiim qofka tawaliyey agoonka qofka tawaliyey aladii waaligaasoo yuqiimu maamulaya calayhi cala alyatiim bimacnaa yudabiru sha'nahu yatiimka arrimihiisa iyo maalkiisa maamulaya wa yuslixu fii maalihi maalkiisa hagaajinaya in kaana faqiiran hadduu yahay qofka muslixa oo maalka agoonka hagaajinaya akala minhu min maali lyatiimu ka cuna bilmacruufi inuu ka cuni allah subxaana wa tacala